munaasabadani magaaladani mombasa loo qabtay ee loogu dabaaldegayay lixdan iyo laba sano guradii kasoo wareegatay markii ay kowdii julaay sanadkii kun sagaal boqol lixdankii ay soomaaliya xorriyada ka qaadatay gumaystihii islamarkaana ay sidoo kale ay midoobeen labada gobol ee waqooyiga ee koonfurta soomaaliya ayaa waxaa loo qabtay magaaladani mombasa maasha allah maasha allah wallaahi shucuurteenna wax la soo koobi kara maahan aadaa u faraxsanaanay ilaa maanta dhan maasha allah waa maalintii xornimada soomaaliya ee qaadatay maalmaha kale aaday noogu duwan tahay shucuurtana wallaahi mala soo koobi karo caawada madaxaana furan maasha allah madaxaana furan caawada maasha allah soomaaliya ha noolaataa leenahay
maanta maanta waa maalintay kowda luuliyo waa maalinta calanka madaxaana furan aad baan ii salaama mombaaso haddaan nahnay waa waxaan sheegno amaasadeenna wax laga sheegi kara ma lahan marka aad baan ii salaama waa maalintii xornimada aan helnay waa maalintii dhiig badan uu ku daatay inaan maaragta xornimo helno wax aan ku kifaaxaynaa oo ku faraxsannahay xornimada aan haysanno maasha allah soomaali ha israacdo adduunka ay meeshay ku noolyihiin ha israacdo ha noolaato ha guulaysato waxaan rajaynayaa khayr iyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo in ilaahay waddankeennana ka dhigo waqooyigii koonfurta maalintay isku darsadeen waaye oo calanka buluugga la saaray oon isku darsoonnay oon midownoon mid noqonnay biri ma luuliyo maasha allah ilaahay intaa isku timid iyo inta isku imaan doontaba allah barakeeyo
munaasabadan ayaa waxaa goobjooga ka ahaa dad badan dhallinyaro islamarkaana kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaaladani mombasa iyadoo munaasabadan loogu dabaaldegayay maalinta xorriyadda soomaaliya ay noqonaysa tii ugu horreysay oo muddo sannadaha loo qabta kadib magaaladani mombasa ayaa waxaa iska kaashaday qabanqaabadeeda musharaxa xildhibaannimo ee deegaanka mvita ee magaaladani mudane maxamed samatar iyo qaar ka mid a ganacsatada soomaalida ee suuqa marketiga ee magaaladani iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah ururada dhallinyarada ismaamul goboleedka mombasa ee soomaalida
xambalyo weeyaan xambalyoaan u dirayna soomaaliya oo maalin farax leh oo ilaahay la siiyey oo calanka ilaahay calankii baa maanta taagni marka anigaa qabanqaabiyey oo xafladdan aan ka qayb galay marka insha allah waxaan u diraynaa walaalaheenna soomaaliya jooga nabad iyo khayr iyo barako insha allah aan mindoowno aan hor soconno aan dadku ala qaybsanno aan magaalada tegannahay insha allah hadduu ilaa yidhaaho wuuna furayaa dhul walba oo soomaaliya yuuscab soo geliya ama rawa inuu yimaado oo noqdo ka mid noqdo soo waxaan rajaynayaa khayr ay rajaynayaa iyo guul insha allah iyo taageeridda samatar inaan taageerno
annaga waxaa u soconay soomaalinimo waxaa u soconay soomaali oo hal ah intaan dhan waa soomaali qof qabiil lagu keeni maa jirto qof wayna adeer lagu keeni maa jirto qof lacag lasoo sii maa jirto alxamdulilah annaga caawi waa guulaysanay cadowga oo soomaali ah ha arkaan caawinaa isku keeni karno soomaali intaan iyo inka badan sannad walbana saa inaa u dhigan balanteenna ma ho
xafladdan quruxda badan ee maamuuska wanaagsan lagu soo maamuusay dhallinyaradan quruxda badan gabdhaha iyo wiilasha leh ee ka soo qayb galeen ee calanka buluugga ah xidigta dhexda ku leh maarta ku soo wada labisay sidaa u babbinayo runtii waxaad moodaaba maanta inaan joogno caasimadda soomaaliyeed muqdisho munaasabaddani waxayd munaasabadda aad u ballaaran ee lagu maamuusayey lixdan iyo laba guuradii ka soo wareegatay markii ay soomaaliya xorriyadda ay qaadatay ayaa waxay ahayd mid magaaladani ombaasa bulshada ku nool ay si weyn ay isugu hambaliyeynayeen maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaala xeebeedda mombasa